بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر فكلهم مجتهد مصاب وخطأهم يغفره الوهاب waxa uu sii wadaa mualifku raximah اllahu tacaala siday u kala fadli badnaayeen asxaabta rasuulka ridwaan ullaahi calayhim waxa uu soo sheegay afartii khulafada abu bakr iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali siday u kala horeeyaan bay u kala fadli badnaayeen sidaasoo kale siday u kala horeeyaan bay khilaafada iyo muslimiinta inay madax u noqdaanna ay ugu kala mudnaayeen oo asxaabta rasuulku ridwaan ullaahi calayhim ay u doorteen ninka diidaa waa ahlulbidac waa nin bidcoole ah oo sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam khilaafay khilaafada inay sidaa ugu kala horreeyeen qofka muranka keena sunnada wuu ka baxayaa waxay ka mid tahay masaladaasi usuusha ahlusunna waljamaaca markaa fadliga iyo khilaafadu way kala duwan yihiin fasittatu lmukmiluuna alcashara waxaa ku soo xiga afartaa xagga fadliga lixdii dhammaystiray tobanka dalxe iyo zubayr sacad iyo saciid abu cubayde iyo cabdiraxmaan ibnu cawf saasaa la ysu raacraaciyaa abu bakar iyo cumar cuhmaan iyo cali dalxa iyo zubayr laba labay isu raacraacayaan tobankaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu israaciyey ee wiha abu bakr fi ljanna waa cumar fi ljanna waa cuhmaan fi ljanna tobankaasuu hal mar nebigu calayhi salaatu wasalaam taxay hal naanis bay wada leeyihiin amba hal magac bay wada leeyihiin magacooda waxaa la yidhaahdaa alcasharatu almubasharuuna biljanna tobankii iyaga oo nool jannada loogu bushaareeyey way jiraan asxaab fara badan oo kale oo jannada loogu bushaareeyo keli keli ah iyaga laftooda mid kasta gaarkiisa ammaan iyo bushaaro nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa ka sugnaatay amba cumuumka nusuusta qur-aanka ku soo aroortay baa jirta laakiin tobankani waxay magaca kula baxeen waa toban israacsan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam mar israaciyo yihi intaasi tobankaa israacayba waa ahlujanna markaa tobankii jannada loogu bushaareeyey baa ayaa magacaasaa caan u ah fa sittatu lmukmiluuna alcashara lixdii dhammaystiray tobanka ayaa ku soo xiga xagga fadliga afarta khulafada wasaa'iru saxbi alkiraami albarara culamada qaar waxaa arki doontaa iyagoo tilmaamaya marka abubakar iyo cumar ay tilmaamaan ee khulafada ay tilmaamaan inay dhahdaan shantii shuurada oo ninka la yidhaahdo abu cubayda wuxuu dhintay xilligii cumar shantii kalaa hadhay abu cubaydana wuu raacayaa sidaa saxdaa waxa weeyaan lixdaasi ayaa ku soo xiga xagga fadliga fa sittatu waxaa ku soo xiga xagga fadliga lixdii almukmiluuna dhammaystiray alcasharata tobanka afartaynu soo sheegnay mayo lixdii ka hadhay wasaa'iru saxbi alkiraami albarara iyo asxaabta intoodii kale uu israaciyey markaa asxaabtii kalena way kusii xigaan laakiin masaladu waxay tahay kala horeynta asxaabta rasuulku fadliga way wada leeyihiin guud fadlu suxba waa fadli aada iyo aada u weyn nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ahi inuu nebiga rumeeyo nebiga uu arko isagoo oo mu'mina fadli weyn weeyaan oo iimaanka sukadee fadli u dhigmaa ma jiro ahlu sunna waljamaca waxay qabaan qofka muslimka ahi haddii uu iimaan la yimi oo nebiga uu arkay walow laxdatan waaxida halac rasuulku halkaasa u maray inuu mar halacsaday araggaas iyo iimaankaa isu raacay iimaanka kadib fadli gaadhayaa ma jiro fadli gaadhayaa ma jiro qof kastaoo muslimiinta axaadooda ka midana saxaabigaasi wuu ka fadli badan yahay si guud rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sheego khayru nnaasi qarni amba khayru ummatii qarni ummaddayda waxaa u fadli badan qarnigayga waa xilligaa asxaabta ridwaan ullaahi calayhim haddana iyadoo ay taa wada qabaan asxaabta fadliga ay leeyihiin ayay iyaga laftooda aanay isku sii fadli ahayn oo ay sii kala fadli badan yihiin oo ay sii kala horeeyaan ay kala mudan yihiin wayna kaa sheegnay abubakar baa u horeeya cumar baa ku xiga cusmaan baa ku xiga cali baa ku xiga ee waxaa ku xiga tobankan aynu sheegnay toddobadan aynu sheegnay tobanka dhammaystiraya ayaa ku xiga waxaa ku soo xiga si guud asaabiquuna alawaluun nimankii saabiqiinta la odhan jiray conton ayay ahaayeen waa la yidhi culamada qaar way ka yareeyeen qaar way ka badiyeen intii dacwaddu ay siriyada ahayd ee qarsoodiga ahayd dadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey diinta qaatay ayaa saabiqiin la yidhaahdaa culamada qaar saasay yidhaahdeen qaarna waxay yidhahaan asaabiquuna alawaluun waa waxaa weeyaan asxaabtii fatxu maka intii ka horreysay oo dhan amba sulxudaybiya sulxudaybiya dadkii ka hor muslimay sulxudaybiya wixii ka dambeeyey iyo wixii ka horreeyey ayaa loo kala qaadi kuwa wixii muslimay muslimiinta sulxudaybiya ka hor waa saabiqiin qaarna waxay leeyihiin qiblada nebiga calayhi salaatu wasalaam markii maka uu ka tegey ee madiine uu tegey salaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tukanayo wuxuu la jeesan jiray baytlmaqdis halkaa iyo falastiin buu afka saari jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam hataa hagga looga jeesto kacbada lix iyo toban bilood amba toddobiyo toban bilood rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu xaggaa u tukanayey ayaa ilaahay qibladii wareejiyey wuxuu u wareejiyey xagga hadda aynu u tukano kacbada iyo maka labada muslimiintii utukada u tukatay labada qiblaba oo taana soo gaadhay tanna soo gaadhayna waa la yidhaahdaa culamada qaar baa sidaa ku macneeyo yidhi taasna waa la odhan karaa qaar baa waxay leeyihin waa asxaabtao dhan asxaabtao dhan waa saabiqiin maadaama islaamka ay qaateen rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ay arkeen waa saabiqiin kelmadda markaas saabiqiintu waa kelmad ballaadhan oo culimmaduna aanay isku waafaqsanayn macnaheeda si kastaba ha ahaatee waxaad mooddaa inay u badan tahay wallaahu aclam inay u badan tahay baad mooddaa asxaabtii labada amba intii dacwaddu siriyada ay ahayd ee qarsoodiga ahayd ciddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam rumaystay ka ku soo xigaana waxa weeyaan dadkii labada qibleba uu tukaday konton ha ahaadaan afartan ha ahaadaan boqol ha ahaadaan saabiqiinta ayaa ku soo xigta oo laga reebay alcashara almubashariina biljanna dabeete waxaa ku soo xiga saabiqiinta labaa loo kala qaadaya saabiqiintii muhaajiriinta ahayd baa horeysa saabiqiinta ansaarta baa kusoo xigta xagga fadliga waxaa kusoo xiga ansaartii muhaajiriintii guud ahaan waxaa kusoo xigta ansaartii guud ahaan dadkii reer madiine awsi khasraj ahaa iyo ciddii la deganayd ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam kusoo qaxay low ana alansaara salakuu waadiyan wasalaka annaasu waadiyan lasalaktu waadi alansaar rasuulku calayhi salaatu wasalaam nimankaa marka uu ammaanayay wuxuu yidhi dadku hadday meel maraan dadka oo dhamme hadday meel maraan reer madiinena ay meel maraan waxaan mari lahaa halka reer madiine ay mareen wuxuu lehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam walowla alhijratu lakuntu mra'an min alansaar haddii aanan sooyi jirinoo reer maka aanan ahayn oo dee calaamaddaas aanan soo marin iyo hijradaas haddii aanan camalkaas soo qaban waxaan jeclaan lahaa inaan ahaado ansaari nimankaasi hawshay galeen iyo islaamka dhexdiisa miisaanka ay ku leeyihiin waxaa ku soo xiga ansaarta reer beder baa ku soo xiga uxud baa ku soo xigta baycatu ridwaan raggii galeen ku sheekeynay baa ku soo xiga dabeetana waxaa kusoo xiga dee markaa muslimiinta wixii ka dambeeyey umum cumuum saxaaba ayaa kusoo xigta cumuumu saxaaba markay dhammaadaan qarni ahaan xagga fadliga waxaa kusoo xiga taabiciintii kaana waxaa kusoo xiga taabicu taabiciintii intaa wixii ka dambeeya waaladiina itabacuuhum biixsaan ciddii raacday taabiciinta iyo asxaabta jidkoodii martay ee sidoodii diinta u fahantay ee sidoodii ugu camal fashay ee ugu dhaqantay kuwaasaa kusoo xigaya xagga fadliga markaa tartiibtaasay leedahay laakiin sheekhu uu isku qaado wuxuu yidhi wasaa'iru saxbi alkiraami albarara waxaa kusoo xiga lixdaasi asxaabta intii kale waa hadal wanaagsan khilaafkuu iska diiday laakiin dee kitaabka macaarijuulqabuulka ah ee kitaabkan uu ku sharaxay wuxuu ku tilmaamaya laftiisu tafaasiisha uu gelaya wa ahlu beyt mustafa ahaari wataabicuuhu saadat اlakhyaari waxaa ku soo xiga kuwaas asxaabtaasi guud aalu beytkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee sharafta lahaa ayaa ku soo xiga wataabicuuhu saadaة اlakhyaari fadliga way qaadanayaan asaabi- taabiciintii akhyaarta ahayd ee mudnaydna way qaadanayaan aalubeytkii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam aalubeytka maanta shiicadu ay ku lugooday ay ballaadhisay amba ay koobtay in yaroo ay taqaanoyadu ay doonayso intay kusoo koobtay maxaamid iyo manaaqib iyo ma'aasir iyo ammaano ciidda ka badan oo waxay leeyihiin iyo waxaana lahayn baa isugu dartay way kooban tahay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ehelkiisu axkaam gaara ayuu lahaa aalu nebiy amba ahlu nebiy amba aalu beytka waxaa la yidhaahdaa axkaam gaara bay leedahay waa iyo waa nebiga duriyadiisii iyo haweenkiisii ama sida raajixa in la yidhaahdo waxa weeyaan waa ciddii ay ka xaaraant ka xaaraansanayd sadaqadu aalu beytku sadaqada ma cunaan sikadana ma qaataan sadaqadana ma cunaan sikadana ma qaataan xasan ibna cali ibna abi aalib oo nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a la socda ayaa laamida mar isagoo maraya amba waddada isagoo maraya ayaa wuxuu ilahay xabad timir oo dhacday waa ilmo yar dabeetna wuu qaatay afkuu geliyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam akh buu ku yidhi waar tuf dabeetana wuu ka tufay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi miyaanad ogeyn haddaynu aalu muxamed nahay inaynaan cunin sadaqada sadaqadu waa dadka wasakdoodii yacni sekada la bixinayaa qofku wuxuu iskaga maydhayaa dembigii xumaantii ka dhacday sanadka haddii sekada tahayna xumaantii ku saabsanayd maalkiisa qofka hantiilaha ee xoolaha haystaa waxbaa soo gelgelayo waxbaa usoo dhuumanayo ribuu yaro qaadanaya waa laga yaaba mararka qaar waxyaaba xaaraan baa usoo dhuumanaysa had iyo jeer waxa maydhaa waa sekadan zakaatulbadanka oo tan ciidalfitriga la bixiyana xumaanaha qofku uu samaynayo beenta iyo dembiyada la midkaa ayuu qofku ku maydhaya markaa waa wasakh waa wasakhdii dadka zekadu qofka muslimka ee kariimkaa ee sharafta sekadeenu qaato ma waa xaaraan kuma lihi dee dadka qaar bay u bannaan tahay laakiin markaad qaadanayso wuxun baad ogaatay wasakhdii dadka iyo waxay kusoo maydheen inuu qofku qaadanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi miyaanad ogeyn inay tahay wasakhdii dadka ma cunno haddaynu nahay aalu muxamed marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ubadkii ciddii ka tafiirantay isaga ee hablihiisu ay dhaleen amba dee faadumaa bay wax kasii tafiirmeene ciddaas iyo haweenkii maxaanku dha cusmaan ibn cafaan radia allahu tacala canhu ubadkiisii kuwaasaa waxay noqonayaan aalu beytkii nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaasaa ugu raajaxsan waxaa soo raaca duriyadii cabdilmualib reer bani haashim ibna cabdilmanaaf iyo nebiga haweenkiisii iyo duriyadiisii iyo ubadkiisii cali bna abi aalib xasan iyo xuseen faatima iyo haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwaasaa kusoo xiga xagga fadliga xaggan waa ahlu beyt almustafa markuu leeyahay ugama jeedo waxay kusoo xigaan xagga fadliga eh xusitaankumu meesha u keenay inuu xusin leano dee ahlu beytkii waxaaba ku jira maxaanku idhaahdaa cali ibn abi taalib baaba dee ku jira oo soo gudagelaya fa kulluhum asxaabta dhammaantood fii muxkami alqur'aani qur'aanka muxkamkaa ee mutashaabiha aan ahayn qur-aanka waa taqaanaana waxaa loo qaybiyaa muxkam iyo mutashaabih aayaad macnahooda iyo tafsiirkoodu iska cad yahay oo aan u baahnayn raacraacitaan fara badan iyo caddayn iyo aayaad mutashaabiha oo dadka qaar ay ka qarsoomi karaan salaada ha la tukado zakada ha la bixiyo waajibaadka caamka ee muslimiinta wada saaran aayaadka ku soo aroora waa aayaad muxkama waa aayaad go-an nasakhna kuma soo aroora had iyo jeer sidaas oo kale macnihiisuna macno ishkaal fara badan uu gala maaha waxaa laga yaabaa masalada guud waa muxkam tafaasiisheeda iyo furuucdeeda waxaa suuragala inuu galo ishkaalka amba tashaabuhu uu galo laakiin usuusha mas'aladu maadaamaay waadix tahay oo khilaafna aan laga ogolayn cidda khilaaftana amba ay gaaloobayso amba ay bidcoobayso muxkam baa la yidhaahdaa markaa wuxuu ku leeyahay fa kulluhum asxaabta dhammaantood asnaa calayhim khaaliqu alakwaani ilaahay wuxuu ku ammaanay fii mu fii muxkami alqur'aan qur-aanka muxkamkiisa aayaad fara badan oo waadixa oo cadcad oo meel loo leexiya aanay jirin oo tafsiir labaadna aan ixtimaal ahayn ayaa ilaahi subxaanahu wa tacaala ku ammaanay fa kulluhum dhammaantood asnaa calayhim wuu ku ammaanay ilaa khaaliqu alakwaani kownanka allaha abuuray wuxuu ku ammaanay fii muxkami alqur'aan qur-aanka muxkamkaa qur-aanka sariixa ee waadixa ee cad ee aan muranku geli karin amba ishkaalku aanu geli karin amba tafaasiir fara badani aan geli karin fi lfatxi asnaa calayhim khaaliqu alakwaani fi lfatxi suurat lfatxi buu ilaahay ku ammaanay walxadiid suurat alxadiid buu ilaahay ku ammaanay walqitaal suuraة اlqitaal buu ilaahay ku ammaanay waa suuraةu moxamed wagayriha iyo suuradaha kale wuxuu ilaahay ku ammaanay biakmal اlkhisaal tilmaamaha ugu qiimaha badan leh si guud wuxuu u sheegay qur-aanka meelo fara badan bay ammaantoodu ku taallaa si gaarana ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku ammaanay fi اlfatxi muxamadu rasuulu الlah suuraة اlfatxi muxamadu rasuulu الlah wاladiina aamanuu wاladiina macahu ashidaau calى اlkufaari ruxamaau baynahum taraahum yani aayaadkaa tilmaamaya muwaasafaadka daqiiqa nebiyullaahi moxamed iyo kuwii rumeeyey tilmaamahooda maxaa ka mid a ashidaau cala alkufaar gaalada way ku adadegyihin ruxamaau baynahum way isu naxariis badan yihiin taraahum rukacan sujada waxaad arkaysaa iyagoo rukuucsan oo sujuudsan way cibaado badyihin bay ka dhiganta dad iska fadhfadhiya meelaha maaho cibaadadu ay ku culus tahay waa dad cibaadadu ay u fududahay yabtaguuna fadla min allaahi wa ridwaana ikhlaas baa lagu ammaanay waa dad ikhlaas loo acmaashay qabanayaan ilaahay dartii uu qabtaa dadka aan istusin ammaan aan ku doonin abaalmarin aan ku doonin xisaabo kale aan u soo marin camalkay samaynayaan laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura xaalkoodu weeye siimaahum fii wujuuhihim min asari sujuud calaamadahooda markaad sidaa u aragto diintaa ka muuqata sujuuddaa laga soo qaatay laakiin culimmadu waxay dhahn waxaa looga jeedaa aasaartii islaamka iyo tilmaamahoodii baa markay halkaa marayaan ka muuqanaysa qofka muslimka halkaa markuu maraya hadii la kala garan waay ma muslima mise waa gaal ay waxay isu wada ekaadaan waa mushkilad qofka muslimka waa inuu ka duwanaadaa dadka aan muslimka ahayn aayadda qur-aanka baa laga qaataa siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuud calaamadahooda sujuudda calaamadeedii baa ku taalla markaa sujuuddaasi waa salaaddii bay ka dhigan tahay had iyo jeerna acmaasha daahirka ee muuqata waxaa loo soo qaataa salaada ugu muhiimsan markaa salaaddu maadaama ay tahay acmaasha daahirka ta ugu mudan ee looga hor xisaabinayo ugu miisaanka badan leh acmaashii kalena way ka muuqataa markaa qofka muslimka ahi waa inuu ka duwan yahay uu ka soocan yahay dadkii gaalada ahaa oo qofkii muslimka ahi gaalka haddii lakala la kala garan waayo iyadaaba kadeeda dalika mahaluhum fi اtawraa wa mahaluhum fi اlinjiili kazarcin akhraja shaط'ahu faaazarahu faاstaklada fastawaa calaa suuqi tilmaamahaasna waxay ugu taallaa tawraad iyo injiil yani siday ma nooca yihiin iyo tilmaamahooda gaarka ah siday gaalada u carogelinayaan siay islaamnimadu islaamnimadu uga muuqanaysa iyo waxyaabaa la halmaala waalxadiid suurat alxadiid baa sifaatkooda tilmaamahoodu ay ku taallaa waayadda ilahi subxaana wa tacala walaa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakula wacd allahu lxusna iyo aayaadka faraha badan ee ka dambeeya waxaa la tilmaamaya asxaabtii waxaa la leeyahay asxaabta intii fatxu maka aanay dhicin amba sulxudaybiya labada qolbo way jiraan waxaana xoog badan qowlka ah sulxudaybiya sulxudaybiya intaanu dhicin kuwii dadkii diinta wax ku bixiyey ee waxgashaday la mid maaha kuwii ka dembeeyey sulxudaybiya kadib waxgashaday la mid maaha leannu xilligaa islaamka iyo muslimiintu dacfi fara badan baa jiray muslimiintu way taal daraayeen gargaar bay u baahnaayeen xoolay u baahnaayeen dad bay u baahnaayeen naf bay u baahnaayeen naf hur bay u baahnaayeen laakiin wixii ka dambeysay duulaankaa xudaybiya iyo heshiiskaa xudaybiya wixii ka dambeeyey muslimiintu way xoogeysteen diintana aad baa loo soo galay marka hadduu hadaad adigu bixin weydo mid kalaa bixinaya oo la helaya maka hadday noqotona kaba sii daran walqitaal suuratu lqitaal oo suuratu moxamed ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ammaanay waaladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم آيات سلو جيدا waxaa laga sheekay aladiina kafaruu oo gaaladii ah iyo xumaantoodii markaase waxa lagu xigsiiyey waladiina aamanuu dadkii mu'miniinta ahaa yacni gaaladii waxay nebiga calayhi salaatu wasalaam beeniyeen mu'miniintiina nebiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyeen isbarbardhigga halkaasu ku jiraa waana ammaan kuwaasna waa dhaleecayn la dhaleecaynayo kuwanna waa ammaan la ammaanayo saasaa uu leeyahay suuraة اfatxi iyo suuraة اxadiid iyo suuraة اqitaal bal macnaha amba magacyada hadda suuradaa u fiirso suuraة اfatxi waa suuraddii furashada macnay ku fadhidaa suuraة اxadiid so birma hadda magacyo fara badan oo kalea ku jira had iyo jeer marka suuradda loo bixinayo magaca aayaadka qur-aankahe ku jira amba qisada ugu miisaanka badan leh amba ereyga ereyga ugu miisaanka badan leh baa had iyo jeer loo bixiyaa amba bilowga waxay ku bilaabmato ayaa loo bixiya amba nuxurkay ku wareegeysaa loo bixiyaa suurat lxadiid waxay ku wareegeysaa waa xadiidka waa birta biraha gawaadhida lagu samaysta iyo kuwa guryaa la dhigtay iyo kuwaas maahee waa birta jihaadka iyo dagaalka suurat lqitaalna dee warkeedaba dhaaf suurat lqitaal waa suuraddii dagaalka amba waa suuraddii jihaadka wagayriha biakmali lkhisaali sidaasoo kale waxaa lagu tilmaamay akmal alkhisaal suuradaha kale ee marka laga yimaado suurat lfatxi iyo suurat alxadiid iyo suuratu moxamed marka laga yimaado suuradaha kale qur-aanka ah ee lagu sheegay asxaabta tilmaamahooda waxaa lagu sheegay tilmaamo wanaagsan meel keliya too lagu dhaliilayo oo lagu caayayo ma jirto canaantu way soo aroori karta oo nebigaba alayh isalaatu wasalaam waa la canaantay cabasa watawalla waa la sheegay nebiga calayh salaatu wasalaam oo waa la canaananayaa cafa allaahu canka lima adinta lahum nebigaa lagu leeyay allah ha ku cafiye maxaad uga ogolaatay taasi way jirtaa waa waa sixitaan laakiin asxaabtana asxaabtu waa qaar xun amba asxaabtu waa qaar liita amba waa khaayimiin soo heli maysa kadalika fi اtawraati wاlinjiili صifaatuhum macluumaة الtafsiili kadaaka sidaasoo kale waxaa kuula mida sidaas suuradaha qur-aanka loogu ammaanay waxaa loogu ammaanay tawraad iyo injiil aayadda qur-aanka suuratlfatiga ku jirta lafteeda waa ka ilahi subxaana dalika mahaluhum fi اtawraati wamahaluhum fi اlinjiili kazarcin akhraja shaط'ahu faaazarahu faاstaklada faاstawa calaa suuqi yani tilmaamahaasaa la siiyey taa hore la sheegayna waa tawraad iyo qur-aanka laftiisa wa dikruhum xuskooda iyo sheegitaankoodu fii sunnati اlmukhtaari waxa uu ku yaalaa sunnaha nebiga calayh الsalaatu wasalaam almukhtaar nebiyullaahi moxamed calayh الsalaatu wasalaam baa looga jeedaa xuskooda iyo ammaantoodu sidaasoo kale wuxuu ku soo arooray nebiga calayh الsalaatu wasalaam hadalkiisii qad saara sunnahaasina iyo ammaantaasina waxay socotay sayra الshamsi fi اlaqtaari sida cadceeddu ay daclada adduunka u gaadho ammaantooda nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ammaanay meel kasta way ka dhacday meel kasta way gaadhay bari iyo galbeed bannaan iyo buguxba way ka dhacday baa la yidhaahdaa waxaa yaani waxaa fogaada ee durka ee ammaantu nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta ammaaniya uma الsukuutu waajibun cama jara asxaabta rasuulka ridwaan ullaahi calayhim laba saddex masalenu ka odhan doonaaye ugu horayn qofka muslimkaa waxaa la rabaa asxaabta rasuulka inuu jeclaado sunno maahe waa waajib waa waajib muqadas oo qofka muslimkaa laga doonayo maxaynu isu nahay maxay naga dhexeeya waxna waynu isu nahay waxna way inoo galeen abaalna way inoo galeen waxna waynu isu nahay waxaynu isu nahay waxoo walaaleynu nahay والذيiن جاءوا من بعdهم يقuلuuنa ربنا اغفir لنا ولإkhوانiنa الذيiنa سبقوuنa بالإيمان markii أصxaabtii lasoo ammaanay مhaaجiriinti iyo أnsaartiiba lasoo ammaanay ee مفلixiin iyo صاadiقiin lagu soo kala sheegay ayaa ilahi subحaanaه وataعaلى wuxuu leeyay kuwii ka dembeeyey iyaga oo taabiciinti iyo de ilaa iyo آkhir الdunya adduunku uu dhammaanayo calaamadahoodii islaamnimadooda waxaa caddaynaya waxay yidhaahdaan رabbana اغفir لana ilaahw noo dembi dhaaf walikhwaanina annaka iyo walaalahayo kuwe aladiina sabaquuna biliimaan iimaanka noogu horreeyey qofka muslimka ahi qofka muslimkaahee ka horreeyey abaal buu hayaa jidkan waa cidda usii bannaysay waana ciddu kaga dayanayo cidda ugu mudan ee inaga horreysay waa ayo waa nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa ku soo xiga saxaabatu rasuuli illaah saxaabatu rasuuli illaah asxaabta rasuulku meel la taabtoo la caayo oo la dhaleeceeyo oo la aflagaadeeye ma laha mid waa taasoo horta walaalaynu nahay aladiina sabaquuna biliimaanna waa abaalka inoo galeen diintii bay nebiga calayhi salaatu wasalaam ka guddoomeen way soo gudbiyeenoo way soo tebiyeen diintii oo aan kala dhinnayn oo sidii ilaahay subxaanahu watacala nebiyu llaahi moxamed ugu soo dejiyey ah isaguna iyaga uu ku soo gaadhsiiy bay nagu soo gaadhsiiyeen abaalkan u haynaa waa abaalkaa cidaan iyaga ahayn oo xil kaa gudan lahaydna ma jirto asxaabu moxamed ridwaan ullaahi calayhim cidaan iyaga ahayn oo xil kaa gudan lahaydna ma jirto wa aqsudu maa aquul waxaan ku leeyahayna waan u jeedaa bimacnaa haddii cid ka fiicani ay jiri lahayd ilaahay nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwaasu ku aadin lahaa iyaga u weydaarin lahaa ilaahay ummadda ayuu eegay qalbigeebaa ugu wanaagsan qalbiga nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebinimadii baa loo doortay asxaabtiiyo dadkii baa leegay asxaab la arkay yaa ugu fiican ilaahay wuxuu ogaaday inay tahay ciddaas nebiga calayhi salaatu wasalaam la noolayd iyagaa loo doortay waa ikhtiyaar iyo istifaa ilaahay subxaana wa tacala u doortay ikhtiyaar iyagu xaggooda ka yimi maahe ilaahay baa u doortay nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtan markaa waxna waynu sunnahayo waa walaaliheen sidaasoo kale abaal baynu u haynaayo waxyiga maanta la hayo ee lagu badbaadayo ifyo aakhiraba lagu badbaadiyey ciddiina soo gaadhsiisay waa iyaga walaalaynu nahay nebiga calayh isalaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida wuxuu soo maray xabaalaha markaasa wuxuu uhi assalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun waa sunnada qofka muslimkaa markuu xabaalaha soo maro wuxuu ku yuhi nebigu assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin dadka mu'miniinta wasalaamu calaykum wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun anakuna waan idinku daba jiraa idinku waa sii socoteen anakuna waan idin haynaa waan idinka daba imanaynaa dabeetee nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi wadidtu annii qad ra'aytu ikhwaanana waxaan aada u xiisayn lahaa oaan jeclaan lahaa inaan walaalaheen arko walaalaheen inaan arko asxaabtu waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allah alasnaa ikhwaanuk oo miynaan walaalaha adiga ahayn miynaan walaala ahayn nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi bal antum asxaabi idinku asxaabteydii baa tihiin وإkhوانيi الذiina lam yأتوu baعdu laakiin walaalahay waa kuwa aan weli iman waa kuwa soo socda nebigu wuxuu aada u xiisaynayaa inuu ina arki lahaa inala kulmi lahaa waa kuwa soo socda ee iman doona وأna فarطهm عalى الxawd xawdka iyo darka darka hadhowta laga cabi doone amba cawtar ha la idhaahdo amba balliga ha la idhahdo amba xawd ha la idhaahdee xawdkaynu sheegaynana waan usii taaganahayo anaa kusoo usoo horkacaya oo anay isoo eeganayaan asxaabtu way yaabeen waxay kuhi rasuulka ilah maxaad ku garanaysaa dadka iman doona boqol sano kadib iyo kun sano kadib iyo maxaad ku kala garanaysaa inay muslim muslimiin yihiin walaalaha inay yihiin inay maxaad ku kala garanaysaa nebigu calayh isalaatu wasalam wuxu uhi waxaad ka warrantaan hadduu nin farda leeyahay fardo oo fardihiisu ay cadcad yihiin oo ay dhex galaan fardo madmadow miyay ka libdhayaan miyay ka qarsoomayaan duu siraa kala sooc amba fardihiisu ay fooda ka cad yihiin yani calaamad cad ay leeyihiin miyay ka lumayaan maya ka lumi maayaan wuxuu leeyahay nebigu calayh isalaatu wasalaam ummaddayda waxaan ku garanayaa weysada intay weysadu marto oo dhan baa hilaacaysa maalinta qiyaamaha markaa qofka hilaaca weydaa kuwa kalu raacaya asxaabu shimaalka xaggooduu qabanaya laakiin qofka muslimkaa ee salaada ilaaliyo tukadaa maalintaa nebigu calayh salaatu wasalaam wuu soo qabanaya wuu soo soocayaa waxaanu ku darayaa ummaddiisa xawdka nebigeena calayh salaatu wasalaam wuu ka cabaya ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanana xawdka nebigeena inaan ka qadin wuxuu leeyay nebigu calayh isalaatu wasalaam saasaan samaynaya fainahum yaatuuna yowma alqiyaamati guran muxajaliin min alwudu wa ana faratuhum cala alxawd iyagoo gargaran oo halkii ay mareen weysadu ay martay ay dhalaalayso ayay imanayaan dabeete xawdka ayaan geynaya asxaabta rasuulka ridwaan ullaahi calayhim marka lasoo qaadqaado marka meelaha la fadhiyo dadka qaar baa carab dhiiran oo af dhiiran waa asxaabta ku dheerdheereeya way iska faallootamaan waxyaaba aan munaasab ahayn oo aan laa'iq ahayn waxaa laga yaaba qofku isagoo aan u jeedin inuu asxaabta iska dacaadeeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam taasaan u dhacay wuxuu yidhi idaa dukira asxaabii faamsikuu waidaa dukira annujuumu faamsikuu waidaa dukira alqadaru faamsikuu waa xadiis saxiixa haddii lasoo qaadqaado asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam afkiina haysta ha dhexgelina haddii lasoo qaado xidigaha iyo faalalkooda iyo manaasishooda ha faalanina ka hadha ka aamusa haddii qadarka lasoo qaado qadarka haddii la farageliyo lasii dhumbado ka hadha oo sii faalanina waa meelo aan la taataaban karin dhammaantoodba waa soono xidhan oo aan la taaban karin asxaabta marka lasoo qaado ridwaan ullaahi calayhim rasuulka alayh isalatu wasalaam faamsiku waa waxyi waxaa la ogaa asxaabta dadka qaar inay ku dhici doonaan ay wax ka sheegi doonaan waabay dhacday xil isagoo maaragtay rasuulka markuu saa u dhintayba ama rasuulkaoo noolba ayaaba wax laga sheegay nimanka maxay yidhaahdeen maa ra'ayna midla quraa'ina haaulaa'i arqabu butuunan walaa akdabu alsunan walaa ajbanu cinda alliqaa wallaahi nimankan asxaabta sheeganaya waa niman munaafiqiina niman ka fulaysan oo ka hunguri weyn oo maxaan idhaahdaa oo ka buurbuuran oo ka shilshilis ma ma naqaano yaani niman iska naaxay oo aan hami lahayn oo beenaalayaala oo fulay ah oo hami adduunya aan qabin saasuu nebigu alayh isalaatu wasalam xilligii nebiga cayn kaalahay munaafiqiintu dee bal maanta ka warran maanta xalkeeda ka warran gaalaa caayaysa munaafiqiin baa caayaysa dad muslimiin sheeganaya oo culimo sheeganaya ayaa asxaabtii laga kari laayay waa ogtihiin doodan socotee sheekh shible iyo ninka kale ninkan qoslo uun isagoo hadlay qoslaayo uun muxuu ahaa kishka qadiyadda ugu weyne meesha taallaa waxa weeyaan diinta ayaynu ka qaadanaynaa asxaabtii rasuulka haddaad dhaawacday aad wax ka sheegtay diinta iyaa kuu soo gudbiyey xadiis buu akrinaya qur-aan buu akrinaya qur-aankan xaggii buu ka yimi haddii saxaabigiiba daaqadda aad kala baxda saxaabigiiba cayday amba waa beenaale amba waxay qorayeen lama aqoon amba waaba juhaal bay ahaayeen oad hadba gees kaga soo wareegto qur-aankaad daliishanayso iyo axaadiistaad akhriyaysa yaa kuu soo wariyey iska daba xataa axaadiistee qur-aankiisaa shaki gelaya qur-aanku akhrisanayo xataa qur'aaniyiintu asxaabta way necab yihiin laakiin ayaan darradooda waana isweydiin qur-aanka yaa soo tabiyey ma nimanka qur-aanka soo tabiyey ayaan xadiis soo tabin karahayn nimanka qur-aankiisa soo dhaafiya isagoo sidiisiiya hadday dhahaan qur-aankani qur-aankii maha way gaaloobayaan hadday dhahaan qur-aanka waxbaa ka dhiman way gaaloobayaan hadday dhahaan qur-aanka waxba ma dheer waxa weeyaan waxbaa dheer way gaaloobayaan hadday yidhaahdaan qur-aanku waa sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey xujadii way ku qumaysaa oo asxaabta rasuulka caydi caayayeen qiilu heli maayaan waxaynu uga jeednay waxa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay haddii asxaabta la soo qaado afkiina haysta waxaa laga yaabaa ninku inuu yidhaahdo anigu asxaabta waan jecel waxba ka sheegi maayo laakiin qaar baa asxaabta ku dhex dhuuntay buu ku leeyahy abu hureyre iyo mucaawiye iyo iyo soo qabo abu sufyaan iyo qaar baa kuwa waa necabay caaisha iyo dumarka qaar baa caaisha markay meelaha qaar faallayso ayay wax ka sheegaan waanay qaldiin waa masaailka caaisha waxyaabaha ay ka hadasho masaa'il sharciya ayaa ayaa ku tacalluqa markaa waxay dumarka qaar baa si u kahda su-aalihii caaisha iyo jawaabaheedii iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo iyada xidhiidhka ka dhexayn jiray ee axkaamta sharciga ay ku tacalluqdo markay sheegayso bikulli jur'a yani geesinimo iyo dhiiranaan awadeed asxaabtu mid wax ka sheegitaankiisa iyo tobanka sheegitaankiisu waa isla halkii un haddaad mid wax ka sheegto intii kalena waad gaadhay ninkii la odhan jiray maxaanku idhaahda imaamu nasaa-i raximahullah ayaa waxaa la weydiiyey mucaawiya ibna abi sufyaan niman baa waxay dhahdeen asxaabta lama taaban karo abubakar iyo cumar iyo raggaas rag la taaban kara maaha laakiin inu ninkan la yidhaahdo mucaawiye ka waran mucaawiye waa lagu jabay dadka qaarna xadkiisi bay dhaafiyeen dadka qaarna waxay dhahen waa iska daa inuu qof saxaabiya noqdo oo karaamo lehe xataa islaamnimadiisa calaamsaal saareen isaga iyo aabihii abu sufyaan radia allahu tacaala canhuma marka waxay ku yidhaahdeen ka waran ninka la yidhaahdo mucaawiye asxaabta kale waa okay ninkan mucaawiye ka waran ninkii wuu fahmay waxa loo jeedo wuxuu dhi asaxaabatu kadaar asxaabtu waa daartoo kale asxaabtu waa kadaar daarun lahaa baab daar albaab lahoo kale weeyaan qofka albaabka garaacaa muxuu doonayaa inuu guriga galo albaabka asxaabtu ay leeyihiin waa mucaawiya ninka mucaawiya wax ka sheega asxaabtu wax ka sheegaya bimacnaa hadaad hadduu mucaawiya wax ka sheegi lahaa mucaawiyo keliya ku taagnaan maayo maanta mucaawiya wax ka sheegaya waxuu odhan anugu kaasumaa necbay kaa bannaanka oola bixin maayo dhaboone war nin mid kalena waan sannifay cabdullahi ibnu cumarna mid kaluu ahaa haddii kaa loo daayo siduu u wado asxaabta o dhan daaqaduu ka saaraya marka asxaabta oo dhan iyagoo isku duuban qofka muslimka waxaa la rabaa inay ka magan galaan sidaas aawadeed baa culimmadii muslimiintu waxay tilmaameen qofku hadduu asxaabta rasuulka wax ka sheego meeshu ku socdaa asxaabta maahe waa diinta waa qur'aanka waa nebiga sala allahu alيyه wasalam waa xadiiska wuxuu leeyahay abu zircat araasi raximah اllah ida ra'ayta arajula yantaqisu axada min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam faclam annahu zindiiq haddaad aragto nin ku dhiiranaya asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegooda iyo caydooda iyo aflagaadadooda waxaad ogaataa ninkaasi waa zindiiq sindiiq macnaheedu waxa weeyaan waa nin diinta ku dhex dhuumanaya aan muslim ahayn waa nin gaala oo muslimiinta isku dhex qarinaya wuxuu isku dhex qarinaya muslimiinta diintooda inuu ka fasahaadiyo waad isweydiin karaysa oo waayo wuu kuusii macnaynaya wuxuu ku leeyay wadaalik taas sababteedu waxay tahay ana rasuula sala allahu calayhi wasalam cindanaa xaq wاlqur'aanu xaq wamaa jaءa bihi xaq rasuulku calayhi الsalaatu wasalam anaka waxaanu qabnaa inuu xaq yahay ilahay inu soo diray qur'aankuna waa xaq rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu noo keenay hanuunkaahina waa xaq wainamaa addaa ilayna hada اlqur'aana wاsunana asxaabu rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam qur'aankan iyo diintan waxa noo keenay asxaabtii rasulka ridwan ullahi calayhim wainamaa yuriiduuna an yajraxuu shuhuudana waxay rabaan inay markhaatigayga dhaawacaan liyubطiluu اlkitaaba wالsunna wاljarxu bihim أwlى wahum zanaadiqa waxay u muurmuurtamayaan wax kale maahe markay leeyihin asxaabtu waa kan oo kanisaan buu ahaa oo kan yuhuuddu wax ka soo qaadan jiray oo kani halkan buu maray waxay u socdaan wax kale maahe waa inay dhaawacaan markhaatiga diintani sunnaha iyo xadiisku xaggee bay ka yimaadeen soo asxaabta may soo marin qofkii xambaarsanee xadiiska iyo sunnaha haddaad dhaawacdo wixii uu siina waa dhaawacday marka khalaas waa ku daysi rasuulka calayhi salaatu wasalaam warkiisii qaadan maysid qur-aankana warkiisa qaadan maysid marka waxay rabaan markhaatigayga inay inay duraan oo ay deedafeeyaan bay rabaan iyagaana iyagay tahay markaa in la duro iyaga ayaa la durayaayo waa zanaadiqa waa niman diinta duminaya marka qadiyadda asxaabtu qadiyad lagu degdega maaha amba mid ha ahaato amba laba ha ahaatee asxaabta rasulka ridwan ullahi calayhim qofka muslimka carabkiisa waa inay ka magan waa inay ka nabad galaan wadaadka isna masriga ah ee allah yarxamu waa dhintay sayid qutub raximah ullah waa nin aad waa khiyaara oo hawl badan galay oo ilaa ay gaadhay naftiisa inuu u bixiyo diinta islaamka laakiin amba qalinku hala baxsado qalinku hala cararo haddii loo cudur daaro nin adiiba buu ahaa oo aftahana oo maaragtay suugaanyahana amba ha u qastiyo inkastoo inay qasti aanay aanay u muuqan oo maaragtay masaa'il fara badan oo lagu haysto oo ku saabsan asxaabtu intii iltisaamkiisa diiniga ahaa aanu soo daahiran ay ahayd oo nin iska mulxida waagi hore uu ahaa haddana haddii xataa uu sidaa uu qabo lagama meermeeree qadiyadda qaladaadka uu leeyahay sayid qutub raximah llahu tacaala allah u naxariis dembigiisna allaha dhaafo waxaa ka mida inuu wax ka sheegay abu sufyaan iyo mucaawiya ibn abi sufyaan iyo cuثmaan ibn cafaan ridwaan ullaahi calayhim saddexdaas saxaabi oo markii dambe khilaafaadka muslimiintu ay bilaabmeen fitnadii khawaarijta iyo imtixaanaadka ay bilaabmeen aafooyin fara badan ay soo baxeen dad fara badan ay ku ibtiloobeen dadkaasoo kale saddexdaas saxaabi oo kale gaar ahaan cuثmaan ibn cafaan kuwa kale habasi joogaane cuثmaan oo kale meel la taabta maaha inagii sheegna xalayto cuثmaan ibn cafaan oo kale meelaha laga dambeeyaan la taaban kara ayuu ahaa khilaafadiisii oo kale hadaladiisa qaarkood dagaal qur-aanka meelaha qaar wuu taabanaya wuxuu leeyahay khilaafadiisi waxaa fajwa bayna cumar walimaam cumar ibn khaaab iyo imaamkii oo cali ibn abi taalib u jooga dalool ku dhex jira ayuu ahaa kaanama uu leeyahay khilaafadu waxay abu bakr uma cumar uma cali oo halkaa cali cismaan ba kusoo dhex dhacay isagu meesha ma qabanahayn marka masalada noocaasihi waa masale khutuuradeeda iskale waa masale halis badan wax kastaba hawla muuqato marka arrinkaasna waxaan rabaa inaan baraarujiyo ilaahay dembigiisa ha dhaafo waa yahay khaatima fii wujuubi aلtamasuki biاlkitaabi wالsuna wاlrujuuci cinda اlاkhtilaafi ilayhima famaa khaalafahuma fahuwa rad wuxuu ku leeyahy khaatima waa gebagebo waa kitaabka gebagabadiisii waxay ku saabsan tahay fii wujuubi tamasuki inay bana inay waajib tahay in la haysto bilkitaabi wasunna kitaabkiiyo sunna in lagu dheganaado fastamsik biladii uuxiya ilayk waxbaan ka booday intee waayahay aan intaa dulmar marka tarkiibka fasitatu lmukmiluun kadalika sidaas oo kale في التوراaة والإنجيل صفاaتهم معلومة التفصيل كذلiكa sidaasoo kale صفاaتهم tilmaamahoodu مacلuumaة waay waxaa lagu يaqaanaa oo lagu cadeeyey في التوراaةi والإنجيل التفصيل si فaahفaahsan si فaahفaahsan baa towraad iyo injiil loogu sheegay وذiكرهم xuskooda lagu xusay ama lagu sheegay في سuنaة المkhتاaر نبي للaahi محمد سuنadiisiina قad saaرa sayr الشhaمس في الأقطاaر ذikrigaasi xuskaasi cadceedu sida daclada adduunka u tagto oo kale ayuu u tegey ثuma dabadeetana السكuuت in laga aamuso عama jarىa baynaهuم wixii dhex maray أصxaabta ee min فiعli ahaa min فiعli ma mid فicilkii qad qudira ilaahay qadaray waaجiب waa waajiب waa runta halkaasaan ka booday uma sukuutu dabeeta in laga aamuso camaa jaraa baynahum wixii dhex maray ee ahaa min ficli maa qad qudira ficil iyo fal ilaahay uu sii qadaro uu s meel sii dhigay in laga aamusaa waajibun waa waajib fakulluhum dhammaantood asxaabtii rasulka ridwaan ullahi calayhim mujtahidun way dadaaleen musaabun waana la abaalmariyey wa khata'uhum waxay ku khaldameenay ku gafeenna yakfiruhu waa uu dhaafayaa alwahaabu allaha wahaabkaahi halkan qodobkaas ee labada beyda dambe macnihiisu waxa weeyaan asxaabta rasulka ridwan ullahi calayhim dabayaaqadii khilaafadii cusmaan ibni cafaan iyo dhammaan khilaafadii cali ibn abi aalib oo dhan khilaafaad baa soo dhex galgalay qaar waxay dhan waa khilaafaad siyaasiya sida maxamed mukhtar shinqii degan gadar degan oo kale khilaafaad siyaasiya buu ku sheegay iyo damac adduunyo iyo damac maamul ma aha alcawaasim min alqawaasim ibn alwasiir kitaabkaasaa ugu muhimsan kitaab laga qoray khilaafaadka soo dhex maray khilaafad ijtihaadiya ayuu ahaa cusmaan ibn cafaan radia allahu tacaala canhu khilaafadiisiiba waxaa lagu kiciyey zawbaca buuq baa lagu kiciyey niman niman khawaarija cabdillaahi ibnu saba nin la yidhaha uu hogaaminayo munaafiqa oo markii hore yuhuudi ahaa oo diinta islaamka usoo galay gudaha inuu ka dumiyo ayaa dhaliilay oo caayay cusmaan ibn cafaan radia allahu tacala canhu wuxuu ku eedeeyey waxyaaba fara badan inuu nin daciifo itaal daran yahay inaanu garsoor ku xukumin in qaraabadiisa uu soo dhoweeyo waxyaaba fara badan oo noocaas axkaamta qaar uu sameeyey buu ku dhaliilay dad dacaafu nufuusa oo shaam iyo u badan iyo masr masr u badan masr usii badan iyo ciraaq ayuu kiciyey waxa ka dhashay fikirkii khawaarijta ayaa ka dhashay aakhirkii wuxuu keenay nimankii khawaarijta cusmaan ibn cafaan radia allahu tacaala canhu inay dilaan madiine intay ugu yimaadaan daarulkhilaafa amba gurigii madaxtooyada intay intay go-doomiyaan in cusmaan ay ku dhex dilaan ayay gaadhay dilkaa cusmaan radia allahu tacaala canhu ayaa fitno kale sii kiciyey waxaa isku khilaafay cali bn abi alib iyo mucaawiya bn abi sufyaan mucaawiya bn abi sufyaan ciraaq iyo sham buu markaa waali ka ahaa cali bn abi aalib xilma haynin madiine ayuu joogay markii muslimiintu ay u caleema saareen khilaafada ay ku yidhahan ada muslimiinta oday iyo mas-uulu ah waxa uu doonay muslimiinta inuu isu wada geeyo dabadeedna dadkii cusmaan ibn cafaan dilay marka muslimiintu ay midoobaan inuu tallaabo ka qaado mucaawiya si kale ula muuqatay isaga wuxuu yidhi cusmaan ibn cafaan waa nin reer bani umaye ah reer bani umaye anigaa maanta oday u ah waxaan dalbanayaa nimankii dilay cusmaan ibnu cafaan waa la yaqaanay nimanka gacantaa laii soo geliyo markay xadkaan maranay amba waan fasixi amba waxa weeyaan waan layn doonaa amba diyaanu ka qaadan doona dan reer bani umaye nahay laakiin khilaafadii xilka muslimiinta ee taladooda kuma haysta anugu waxay isku khilaafeen markaa cusmaan ibn mucaawiya ibn abi ibn abi ibn abi sufyaan iyo cali ibn abi aalib masalada ah dhiiggii cusmaan maxaa laga yeelaya cali bn abi taalib wuxuu yidhi muslimiinta o dhan anigaa mas-uulkaa waxyaabaan mas-uulka kahay waxaa ka mida dilkii cusmaan dadkii dilay inaan inaan gacanta kusoo dhigo laakiin maxaa ka horaysa nimanka cusmaan ibnu cafaan dilay waa niman xoog leh waa ciidamo waa masar iyo ciraaq iyo balaayo iyo itixaan amaaguuraya nimanka madiine baa qabsaday oo muslimiintu saa usoo wadeegaysa cusmaan birta daray laba ninoo meel laga soo qabanoo loo dhibaya mucaawiye maaha wuxuun baa la qaban karaa muslimiinta oo midooba oo ciidan xoogan samaysta mucaawiya si kale ula muuqato isagu wuxuu leeyahy maya aniga nimanka gacanta ha lee soo gelay khilaafku waa fogaaday asxaabtu way ku kala jabeen dalxa iyo zubayr iyo caaisha radia allahu tacaala canha waxay la safteen mucaawiya bn abi sufyaan asxaabta badankoodu waxay la safteen maxaan ku idhaahdaa cali bn abi aalib dagaaladii baa dhacay waqcatuljamal iyo waqcatu sifiin oo ayaan daro ahaa oo muslimiin fara badan ay ku dhimatay oo asxaabta qaarkood ay ku dhinteen oo dalxa ibnu cubaydalla uu ka mid ahaa ayaa ku dhintay marka wuxuu leeyahy sheekhu dhacdada noocaas oo kalea iyo waxyaabaa la midka asxaabta qaar marka qaar bay isqardoofi karaan waa ibni aadam qaladaad bay ka dhici kara waa ibni aadam asxaabta qaarkood baa qalad samaynaysa lama odhan asxaabtu waa waa waa macsuum waa ibni aadam laakiin muslimiinta meesha iyagu ay gaadhin cid kaloo gaadhay ma jirto qofka muslimka waxa laga rabaa khaladkaa markuu arko inuu cudur daaro inuu cudur daaro oo idhaa haddii khaladkan ay leeyihiin intaas oo xasano iyo intaasoo wanaag oo kale oo ka fara badan ayay leeyihiin markaasaa wuxuu leeyahay in laga aamuso asxaabta wixii dhex maray ayaa waajiba maxaa lo saa looga aamusaya amba waa niga sheegay sooma imika anu maan ka aamusay imika soo imika maan sheeg sheeginba way islaayeen halkan bay mareen khilaaf baa dhacay maan maan iska aamuso aamusku saas maaha aamuska loo jeedaa wuxuu yahay in qofka muslimkaa warka markuu qaato aanu sii buunbuunin aanu sii qaadqaadin sa kana sheegay maxamed mukhtaar oo kale ee ka dhigay khilaafaad siyaasiya mucaarad iyo muxaafid iyo kursiga in laisku haystay oo damac siyaasi meesha ku jiray maal in laisku haystay reer bani haashim iyo reer bani umaye in laisu haystay waxyaaba noocaas in la sii wado oo muslimiintii asxaabtii ridwaanullaahi calayhim lagu dhaliilo ceeb weyn oo la faafiyo looga dhigo amaba in asxaabta intoo la kala taageero intuu qofku dhinaca raaco dhinacii kale u caayo ahlu sunna waljamaca waxay qabaan labada darafay ishaystay ee darafna cali bn abi daalib uu hogaaminayey darafna mucaawiya bn abi sufyaan uu hogaaminayey labada daraf waxa saxnaa cali bn abi aalib ayaa saxnaa oo axaadiis fara badan iyo adilo fara badan baa loo haya cali bn abi aalib wuu dadaalay ijtihaad buu sameeyey sawaabkiibuu haleelay laba ajar buu leeyahy ajru اlijtihaad wa ajru اlisaaba waanu asiibay waanu ijtihaaday xaaladii buu qiimeeyey wuu dadaalay dadaalka uu dadaalay hal ajar buu ku leeyahy markuu dadaalay xaqii buu asiibay waa ajar labaad labadaasuu la fuqay isagu mucaawiya bn abi sufyaan iyo camar ibnu caas iyo caaisha radia allahu tacala canha inkasta markii dambe ka toobad keentay oo ay ogaatay inay qaldanayd iyo dalxa iyo zubayr oo zubayr laftiisu markii dambe ka toobad keenay oo isagoo iskaba tegoo bannaanka maraya bannaanka lagu dilay iyaguna way dadaaleen xaaladii bay eegeen dadaalkaas ay dadaaleen ajar bay ku leeyihin laakiin sawaabkii may waafaqin oo sawaabku dee laba mahe waa miduuna midkiina waxa qaatay cali bn abi aalib khaladkaa ay galeen demmigoodii waa loo dhafi lanna mujtahidiin bay ahayen qofku hadduu mujtahid yahay oo masalada nas cadi aanu ku jirin dadaalkiisana ajar baa lagu siinaya qaladkiisana waa loo dhaafaya qaladkiisana waa loo dhaafaya marka qofka muslimka waa inuu idhaahdo oo muctaqadka ahlu sunna waljamaca uu yahay labadaa qole ee muslimiinta haisla ee asxaabta ah cali bn abi taalib iyo xertiisa iyo mucaawiya bn abi sufyaan iyo colkiisa waxa saxnaa cali bn abi aalib laba ajar bay qaateen qolada kale ka soo horjeedaana waa mucaawiya iyo xertiise hal ajar bay qaateen dembigoodiina waa loo dhaafay markaa adiga laba nin oo nina hal ajar uu qaatay nina laba uu qaatay maxaa ku dhex dhigay adigu ajar maad raasatid halkaa dhexdooda wax ku jiraa ma jiraan labadaba qofka muslimka mucaawiyana waa inaad jeclaato waa inaga ku sheegaya waa albaabka asxaabta cali ibn abi taalibna waad jeclaatay ragii qaar baa mucaawiyo taageeray oo yidhi cali khawaarij buu soo kaxaysa oo cali daaqadda kala baxay qaarna cali ibn abi taalib bay taageereen waxay dhahan waa cali waa khaliifkii muslimiinta mucaawiyana wuu ku fallaagoobay oo mucaawiyo daaqadda kala baxeen labaduba way qaldan yihin innagu waxaynu aaminsanay xaalad dhacday bay ahayd xaalad ibni aadamka o dhan soo waajahday ahayd maanta hadday dhici lahayd waa lagu qaybsami lahaa uun wax lagu qaybsami karo wajihaadku nadarku ay suuragal tahay wey markaa qofka muslimka waxa laga rabaa inuu sidaa u ogaado oo asxaabtii aanu kala taageerin qolo aanu caayin qolo aanu hoosta soo gashan qolo aanu dhaliilin ama xaaladdan dhacday intay leegtay inaanu dhaafin oo aanu buunbuunin oo waxyaaba aan ka dhalan karin inaanu ka dhalin qodobka loo jeeda qodobkaas wey waaye khaatima fii wujuubi tamasuki bilkitaabi wasunna inay waajib tahay kitaabka iyo sunnaha in la qabsado warujuuc warujuuci in dib loogu noqdo kitaabka iyo sunnaha cinda alikhtilaafi marka la iskhilaafo ilayhimaa xaggooda in loogu laabto famaa khaalafahumaa wixii labadaas kitaabka iyo sunnaha wixii khilaafa fa huwa raddun muskaa laga tuuraya wuxuu leeyahay shardu qabuuli sacyi camalka asacyi waa camalka acmaasha la samaynaya shardiga lagu aqbalaa an yajtamica fiihi waa inay isugu yimaadaan isaabatun wa ikhlaasun inuu xaqa asiibo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu kaga daydo iyo ikhlaas ilaahay dartii inay tahay macan labadaba labadaas maca kelmaddaas alif kaa dheeri waa alif aliطlaaq oo dee gabaygunbuu ku hagaajinaya waayahay waxaan ujeeda yajtamica yajtamica an yajtamica iyo macaa buu israacinaya isaabatun maca ikhlaasin bay ahayd isaabatun maca ikhlaasin markaa isaabatun waa ikhlaasun macaadaas alifka lasii raacinaya kaas wey shardu qabuuli sacyi camalka in la aqbalo shardigiisu an yajtamica fiihi waa inay isugu yimaadaan isaabatun waa ikhlaas nebigu ma sameeyey calayhi salaatu wasalaam mise ma sameyn haddi waxaan cibaado yihiin wuu sameeyey ilaahay dartii mau samaynaysaa mise wax kalea kugu jira ilahay dartii baan u samaynaya waa ansaxaya labada mid ka mid a hadii la waayo waa ku daaya warkaas ka hore ee isaabada ah waxaa u daliila wamaa kana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim qof mumini xaquma laha gabadh muminada xaquma laha haddii ilaahay rasuulkiisu arrin ay go-aamiyaan ya inay meermeeraan oo ikhtiyaar ay yeeshaan ku dhaqaaq mooye wax kale ma jiraan khuduu canii manaasikakum rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyay markay xajaysaan aniga staa u xajaysaan aniga iga qaata salluu kamaa ra'aytumuunii usalli saan u tukanayo kale u tukada waan iga ku sheegaya had iyo jeer dee maxaa idhi geel duq baa loo tumaa soo ma maad maqal acmaashana salaadaa loo tumaa salaadaa loo soo qaadanaya saan saan u tukanayo kale u tukada acmaashi kalena waa sidaas oo kale ikhlaaskana waa garanaysa wamaa umiru ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diina xunafaa iyo aayaadka la midkaa waxaa la isugu keenay oo labada shardiba ay isugu yimaadeen aayaad fara badan waxaa ka mid a balaa man aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsin falahu ajruhu cinda rabbihi walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aayadda qur-aanka waxaa ku jira labadii shardi shardiga alisaaba iyo shardiga alkhilaas labadaba way ku jiraan waxay idhaahdeen balaa man aslama wajhahu lilah waa ikhlaaskii wa huwa muxsinuna waa isaabadii waxaa iyaduna la mid ah faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada falyacmal camalan saalixan waa isaabadii walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada waa ikhlaaskii waxaa la mid ah aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala liyabluwakum ayukum axsanu camalan axsanu camalan bay labaduba soo gudagelin akhlasuhu wa aswabuhu ka ugu khaaliska badan ee ugu isaabada badan leh camal kasta wuxun baad ka egtaa uun oo cibaado ah nebigu ma sameeyey mise muu samayn muu samayn faraa ka qaad wuu sameeyey ku soco markaad samaynayso ilaahay dartii oo keliya inay ka ahaato wa kullu maa khaalafa alwaxyay lilwaxyayni wax kasta oo labada waxyo khilaafa kitaabka iyo sunnaha fainahu raddun waa celis bilaa mayni meermeer la'aan shaki la'aan muran iyo madmadow la'aan haddii shaygu kitaabka iyo sunnaha uu khilaafo diin lagaaga dhigo tuur iska celi raddun waa celis wa kullu maa fiihi alkhilaafu nasaba shay kasta oo khilaaf ka soo baxo khilaaf loo nasbiyo khilaaf kasta oo bartaas soo istaaga faradduhu in loo celiyo ilayhimaa kitaabka iyo sunnaha ayaa qad wajabaa waajibtay maa ka boodi lilaahi rabbi اlcarshi laa siwaahu shardu qabuuli sacyi an yajtamica waa inay ku ururaan ay isugu tagaan fiihi camalkaasi isaabatun waa ikhlaasun macan ikhlaas iyo isaabo wada socda ikhlaaskaasoo loo samayna lilaahi ilaahay rabbi اlcarshi maaragtay carshiga rabbigiisa laa siwaahu cid kale aan loola jeedin muwaafiqa sharci sharcigana waafaqsan alladii kaasoo irtadaahu raalli uu ka yahay lilaahi rabbi اlcarshi laa siwaahu ikhlaaskii ayuu u jeedaa muwaafiqu sharci aladi irtadaahu isaabaduu u jeedaa wa kullu maa khaalafa wax kastoo khilaafa lilwaxyeyni waxyiga fainahu raddun waa la celinayaa bigayri maynin shaki la'aan iyo muran iyo madmadow la'aan wa kullu maa fiihi alkhilaafu nasaba wax kastoo khilaafka loo nasbiyo loo soo joojiyana faradduhu ilayhimaa qad wajaba in loo celiyo sunnada iyo kitaabka ayaa waajibtay fadiinu diintu inamaa ataa wuxuunba la yimi binaqli naqligu waa waa waxyiga kitaabka waa waxyi xagga samada ka yimi waxa la soo guuriyey lasoo raray waxa la soo qaaday annaqlu walcaqlu waxna waa caqliga iyo garaadka waxna waa wax xagga ilaahi subxana wa tacala laga keenay diinta waxaa laga keenay xagga alleh laysa bilawhaam diintu awhaam maaha amba diinku awhaam iyo mismoodmoodsiis maaha wa xadsi alcaqli iyo caqliga qiyaastiisa diinta caqliga laguma qiyaaso oo diinta caqligu ma xukumee diinta caqliga xukunta caqliga iyo naqliga naqligaa horeeya yacni qur-aanka iyo caqliga qur-aankaa horeeya xadiiska iyo caqliga caqligaa horeeya diintu waxay u timi qur-aanka iyo xadiiska ahi caqligu inuu fahmo ee caqligu inuu xukumo uma iman laakiin qaar bay eede dabagediyo isweydaariyey ilahi subxana wa tacala wuxu le fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi wاrasuul wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah waxay isku khilaaftaan guddi dhexdhexaadina iyo xisaabo kale ma jiraane xagga ilahi un baa la qabadsiye xagga rasuulka calayh isalaatu wasalaam uma ilaa hunaa qad intahaytu wa tama maa bijamcihi cuniitu wuxuu leeyahay sheekhu haddaba uma dabadeetana ilaa hunaa halkaasaan qad intahaytu ku soo afjaray hadalkaygii gabaygii iyo nadmigii iyo tawxiidkii aan ka hadlayey halkaasaan ku soo afmeeray wa tama maa bijamcihi cuniitu waxaan u jeeday inaan jamciyana halkaasaan dhigay samaytuhu waxaan u bixiyey kitaabka aanu akhriyaynay bisullami اlwusuuli salaankii lagu gaadhaayey ilaa samaa'i mabaaxith اlusuul samada usuusha baxsiyadooda usuusha waa caqiidada caqiidada mabaaxisteeda iyo waxyaabaha iyo funuunteeda salaankii lagu gaadhaayey maaha cilmigii oo dhan waa salaan yarun waa salaankii lagu gaadhaayey hadhow baad sii fahmi doontaa buu ku leeyahy walxamdu lilaahi ilaahay baa ku mahadsan cala intihaa'i inaan gebagabeeyaan dhameeyey kamaa xamidtu llaha fi ibtidaa'i sidii markaan bilaabayba aan ilaahay u mahadiyey ayaa markaan sii gebagabeeyey inaan ilaahay subxaana wa tacaala u mahadinayaa as'aluhu ilaahay waxaan weydiisanayaa makfiratan dembi dhaaf baan weydiisanayaa makfirata dunuubi dembigeyga inuu dhaafo kiinana dhaafo jamiicihaa dhammaanteed wasitra lilcuyuubi ceebahana inuu asturo waataan ku yidhi malaa xilligan la joogo waxyaabahay tahay in aada lagu ducaysta waxaa ka mid ahee ilaahu ceebteeda astur ilaahu ceebtayada astur taasaa ugu muhiimsan ceebteeduna way badan tahay shaydaanku waa inagu badan yahay dunuubtu way badan tahay markaa qofka muslimka hadduu astur ku noolaado sanadka maanta burugsida markaa qofka muslimka ahi allahuma astur cawraatina waaamin rawcaatina qofka muslimka ku ducaysto ilahu ceebteeda astur wuxuu leeyahay markaa as'aluhu waxaan weydiisanaya ilaahay makfirata dunuubi dembiyada inuu dhaafo jamiicahaa dhammaanteed wasitra iyo inuu asturo lilcuyuubi ceebaha uma dabadeetana asalaatu wasalaamu abada salaan iyo nabadgeliyo ha ahaata weligeed taksha mid daboosha arasuula rasuulka almustafa la doortay ee muxammadan nebiyullaahi moxamed ah nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi calayh wasalaamu salaan iyo bogaadin iyo nabadgelyaan u diraya abadan weligay uma dabadeetana jamiicu saxbihi waalaali ammaantu ha gaadho iyo nabadgelyada iyo salaantu ha gaadho asxaabtiisii oo dhan ehelkiisii oo dhan assaadati mudanayaashii waala'immati hogaamiyayaashii alabdaali kala dembeeyey alabdaal suufiyadu siba u taqaanaa ahlu sunana siba u yaqaanaa alabdaal waa mujadidiinta weeyaa kan dadkii mujadidiinta ahaa ee waxa weeyaan diinta soo cusboonaysiinaya sanad kasta ama boqolkii sanaba hal nin baa soo baxa oo isagoo kale aan la arag oo diinta dib soo cusboonaysiiya laakiin dee abdaasha suufiyadu taa way ka duwan tahayo qaar adduunka haysto adduunka maamulo gacanta ku hayo toddoba ahoo mid u sii weyn yahayo miduu dhulka hayo miduu cirka hayo mid arsaaqada hayo mid ubadka hayo mid maalka hayo waa gaalnimo aan biyo ismarin laakiin halka kan abdaashu waxa weeyaan waa dadka saalixiinta ah ama dadka culimada ee aqoonta fiican leh taduumu asalaatu wasalaam taasoo taduumu daa'imta sarmadan weligeed bilaa nafaadin iyadoo aan dhammaanahayn maa jarat alaqlaamu bilmidaadi inta qalimaanta uu ka socdo khadka uu ka socdo inta qoraal jiro inta uu qalin qad qoraayo uma dabadeetana adducaa'u in laysoo duceeyaa wasiyat lquraa'i waa dardaaranka aan faraayo cidda akhrida yacni waxaanu soo akrinay ninka tiriye waa xaafid alxakami raximah llah wuxuu le war haddii waxaanaan qoray haddaad aragtaa ku intifaacdaan waa nimayo iisoo duceeya intaas maynu naga helahayn ilahay dembigiisa ha dhaafo ilahay haw naxariisto intaasaa ku filan uma ducaa wasiyaة اlquraa'i jamiicihim dhammaantood min gayri ma istinaa'i iyadoo qofna aan laga reebin qof kastoo waxa aan qore akriyaa haysoo duceeyo abyaatuhaa abyaadda nadmigani inta bayd uu ka kooban yahay yusrun waa fudayd waa ya iyo siin iyo ra waa abjadkii ma garanaysaa abjad huwas xuday soo lama odhan jirin ciyaalka la baraaya khadka macno weyn bay ku fadhidaa waagii la qoraya carabidii u horreysay ayaa abjad iyo xuday reer madyan baa qoray marka waa xuruuftii afar iyo labaatankii xaraf ee carabiga ahaabaa meesha lagu ururiyey af carabigana waa lagu bartaa dee waxaa lagu dhigtaa higaada kadib baa la dhigtaa waa higaada meelaha laga soo bilaabay ka mid tahay cilmi kalena wuu ku jiraayo xaraf kasta lamar buu leeyay abjad alufku waa waaxid ba'duna waa laba jiimku waa saddex daalku waa afar huwas baa kuxiga soo maaha markasta markuu toban uu gaadho ka ku xigaa waa labaatan ka ku xigaa waa soddon markuu boqol gaadho ka kusii xigaa waa laba boqol saddex boqol markuu kun gaadho waa laba kun kun iyo kow la odhan maayo marka lambarka mid kastaa wuxuu leeyahy lambar iminkaa deeg yusrun buu yidhi abyaatuha abyaadeedu yusrun waxa weeyaan waa fudayd ee gees waa ka tax abyaatuhaa abyaadda gabaygani yusrun waa fudayd laakiin yusrunna tiradii buu jee ya-du waa toban siinkuna waa lixdan ra-duna waa laba boqol intaa isu gee laba boqoloo meela iyo lixdan meela iyo toban meel waa imisa waa laba boqol iyo toddobaatan wuxuu ku leeyahy beydkani waa gabaygani amba nadmigani waa laba boqol iyo toddobaatan beyd marka laga reebo muqadimada iyo iyo inta khaatimada ah taariikhuhaa taariikhda aan qorayna algufraanu waa dembi dhaaf algufraanuna waa abjadkiio waa alifka iyo laamka iyo qaynka iyo faada iyo raada iyo haddana alifka soo noqda iyo nuuka midna laga tegi maayo toddobada xaraf haddii la isu geeyo waa kun iyo saddex boqol iyo labiiyo lixdankii alifku waa imisa waa ko laamkuna waa imisa waa soddon halkaas waa imisa koobista so halkaasi ma deelahay koobista soo ma qaynkuna waa kun maxaa haysaa kun iyo kun iyo koob iyo soddon faaduna waa siddeetan kun iyo koob iyo soddon sideetan isuge kun iyo boqol iyo koob iyo toban raaduna waa laba boqol kun iyo saddex boqol iyo koob iyo toban haddana alfkii kalena waa hal nuunkiina waa conton isu geyn kari mayse waynu xilligaa inagu socdee waa kun iyo saddex markaytaa la isu geeyo waa kun iyo saddex boqol iyo laba iyo lixdankii yani kun iyo saddex boqol iyo laba iyo lixdankii hijiriyada ayuu baydkani ayuu bahalkani dhammaaday inta bayd ee aan ugu talagalay aqoontuna waa laba boqol iyo toddobaatan laakiin waxaa ku jira intan dambe kuma darin ee maaragtay khaatimada inta horena kuma darin sidaasuu kitaabka ku dhamaystiran yahay wuxun baa dardaarana laba qodob laba qodob qodob waxaa weeye qodobaan maalintii horena tilmaannay oo ahaa cilmiga aynu akhriyeynay nin yar oo dhallinyaro ah ayaa tiriyey oo aqoon leh aqoontu yaraan iyo weynaan had iyo jeer ma kala laha laakiin qodobka muhiimka waxa weeyaan siduu u tiriyey maaha inuu qoray oo keliya wuxuu ka dhigay nadmi iyo gabay gabay buu ka dhigay ragga qaar baa la sheegaya inay gabiyaanoo ay halabuur yihiin ba ragga gabiyow ee wax isu geegeeyow intan in leegoo soomaaliya ninkii tarjumi kara af soomaaliya ku tarjumi karaa haynoo tarjumo si ciyaalka aynu qaybsiino had iyo jeer waxyaabaha gabayga weynagii hore u sheegnayoo lama ilaawo tawxiidkii oo gabay oo waxyaabaha kale baa maanta dhan baa gabadh loo heesaya ama geel buu uheesayaa geel ama waxu waddankaan uheesaya ama dhartaasuu uheesaya amba nin buu u gabayaa u caayaya amba beelu u caayaya in yaroo soddon bayda ama boqol bayda hadduu qofku diinta aqoon u leeyahay amba qof diinta aqoon le intuu qaato bal idiin macnee marka intuu u macneeyaba isna inuu beed gabaya ku sheego aad iyo aad baynu ugu rayn lahayn rayga waan soo jeedin lahaa qodobka labaadna waxa weeyaan ha ahaada nadmiye waxaynu akrinay caqiidu ahaa qofka muslimkaana waxaa la rabaa waxyaabaha caqaa'idka inuu aamino qalbiga uu gashado oo uu haysto caqiidadaasina ina acmaal dhasho caqiidada maha laabta o dhan iskaga jirto oo waxa doonta aad samayso qofka muslimka caqiidadu way hagtaa way tilmaantaa suluugiisa iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa ka muuqataa cibaadadkiisa ka muuqataa mawaaqiftiisa ka muuqataa marka masaa'ilka caqaa'idka ayaan laabto qura ku jirine haynaga muuqato mawaaqifteenna iyo afkaarteenna iyo suluukiyaadkeena dhaqankeenna in sha allahu tacala kitaabka kuxiga waynu sheegi doonaa oo waa la soo celaamin doonaa intaasna kusoo gebagabana wasal allahuma wasalam wabaarak calaa sayidina moxamed waali wasaxbi wasalam